dabcan dowladda koonfur galbeed soomaaliya waxay inta badan mudnaanteeda koowaad iyo talabaadba ka dhigatay sidii loo heli lahaa ciidamo hanan kara geyga koonfur galbeed soomaaliya waxaan abaabulnay ama diyaarinay ciidamo oo degmo walba looga diyaariyey sidii ay u sugi lahaayeen ammaanka dabcan dufcadihii ugu horeeyana waa la soo saarayoo waa la hubeeyey waana shaqo tageenoo waxaan is leenahay horumar fiican oo dhanka amnigan ka samaynay muddadii sanadka ahayd marka magaalooyinka keliya ku kooban tihiin oo magaalada bannaankeeda looma bixi karo taas marka ma horumar la sameeya oo amniga laga sameeya in laga saaro shabaab degmooyinka ama magaalooyinka waaweyn laftirkeeda waxay tahay wax lasoo dhoweyn karayo halka ay gabaadka ka dhiganayeen ama ay dhibaatada ka samaynayeen intooda badan ama hooyiga u ahayd waxay ahayd degmooyinka deegaanadaas iyo deegaano kaleo dabcan magaalooyinka soomaaliyeed marka marka ugu horeyso shabaab in degmooyinka laga saaro waa wax lagu faani karo meelaha degmooyinka qaar waxaa laga yaabaa in isu socodka shacabku uusan ahayn sidii loo baahnaa waa waxaan ciidanka u abaabulayno sidii ay degmo walba masaafada ay u jirto deegaanka kale ay isaga xuraan lahayd nimankaasna meelaha ku dhuumaalaysanayana looga saari lahaa marka ciidamada aa abaabulaysaan oo rabtaan inaad magaalooyinka iyo meelaha miyiga ama meelaha kale ay maamulaan weli al-shabaab aad rabtaan inaad ku qabsataan xaggee dhaqaale uga keenaysaan dabcan dhaqaalaha waa yaalaa wadankeenna haddii loo helo amni dabcan dhaqaalaha iyo amnigu wuu isku xiran yahay haddaan amni la helin dhaqaale la heli maayo haddaan dhaqaale la helinna amni ma sugnaanayo waxyaabaha ugu horreeya oon ku xisaabtamayno oo aan rabno ciidankaas inaan ku howlgelino waxaa weeye dhaqaalaha dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya yaallo iyo shacabka reer koonfur galbeed soomaaliya u heelan inay hareer istaagaan ciidankan la dagaalamaya ururka hukuumadka ummadda soomaaliya marka muddada sanadka iyo ka badan oo hadda maamulka jiro ma ka hesheen dhaqaale dhaqbixiyaasha caalamka ee soomaaliya caawiyo ama lacagaha badan siiyo dhaqbixiyaasha caalamka dabcan sida la ogyahayba waxa ay sheegaan oo ah inay soomaaliya wax u qabayaan iyo waxqabadkoodu isuma dhigno waa la ogyahay waxay afka ka sheegaan iyo waxay sameeyaan labay kala tahay koonfur galbeed ahaan wax dhaqaala ah oo naga soo gaaray hadday tahay beesha caalamka iyo hadday tahay ururo kaloo caawiya ummadda soomaaliyeed intaba ma jirto muddadii sanadka ahayna reer koonfur galbeed iyagaa isku tashanayey iyagaa jeebkooda lacag ka bixinayay iyagaana dhistay maamulkooda iyagaana tababaranaya ciidankooda dhaqaalaha maanta ciidanka la siiyo hadday tahay xagga mushaaraadka iyo hadday tahay nolosha intaba reer koonfur galbeed iyagaa isku tashtay marka iskutashiga macnihiisama wuxuu yahay iyo dhaqaale inaadan caalamka ka helin iyo in magaalooyinkii waaweynaa marka xamar rabtaa in aadan diyaarad looga baxo ama dhulkii aan la mari karin waxyaabahaasoo dhan marka maamulka jiritaankiisa soo caqabad kuma noqonayaan dabcan maamul curdana oo muddo sanada jiro iska badaa maamulka koonfur galbeed soomaaliya dowladii soomaaliyeed ee muddadii afarta sana ah ee dalkan ka talinaysa xukumaysa awood waxay u leedahay maanta in mas-uuliyiintooda ugu sarsareeyo inay inta wadada maraan tagaan meel walba ay u baahan yihiin marka suurtagal maaha maamul muddo sanada jiray dhaqaalena aan haynin in waxalaali wixii loo baahnaa uu muddada sanadka wax walba uu ku kaamilo bilow fiican baa inoo muuqdo waxaan rajaynaynaa marka in dhaqaalana uu abuurmi karo marka aan diyaarino jawi wanaagsan oo amni ah dhaqaalana lagu heli karo
ka waran federaalka muddada sanadka aad shaqaynayseen maxaa ka fahamteen ood ka barateen federaalka maanta jiro iyo kii aan ku haminaynay in ummadda soomaaliyeed ay qaadataa waxaad umalaysa xoogaa inay waxu yara dhexeeyaan qaabka maanta dowlad goboleedyadu oo iyaga laftirkooda isqabqabsiga ka dhex jiro iyo sida ay u arkaan iyaga laftirkoodu dhismaha dowlad goboleedka in uu qabiil salka ku hayo kii aynu raadinayna ma aha kan laakiin haddii loo arkay marxal in ummadda soomaaliyeed lagu gaarsiiyo federalismka dhabta
marka adinka waxaad riixayseen in soomaaliya ay afar dhibic shantan maamulka ku samaysan ay kusii jirto aqal sare la dhiso riixayseen kelmadda la yidhaahdo anagu koonfur galbeed ahaan wax gooniya oon qabno oo aan ahayn midnimada ummadda soomaaliyeed qaramada ummadda soomaaliyeed ma jirto hase yeeshee qodobkan adigu aad riixayseen oo ah dabcan reer koonfur galbeed waxay u arkeen wakhtigan maanta la joogo maadaama soomaaliya aysan suurtagal ahayn in qof iyo codkii la geeyo oo dadku ay isdoortaan aysan suurtagal ahayn inta laga diyaarinaayo deegaan nagboon ummaduna nin waliba codkiisa uu dhiiban karo in lagu gaari karo laguna hiigsan karo kan ka ah waanu aragna maanta inuu yahay halka ugu wanaagsan oo soomaaliya lagu hagi karo